dagaalka waxaa taam ka dhiga waa adduunyada eh mar hadduu dhaqaaluhu akhiro calanku iimowye kolkaasuu amaah iyo baryaba arad ku doonaaye icaanadu xornimaday ku tahay eebadii malage albaabku gumaysiga ku xado ummamka weeyaane wixii uu ajanabi kuu qabtaa aayatin ma lehe waxaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ku dhiirigelinayaa inay dalkooda maalgashadaan dhulkoodana tacbadaan dadkooda tabaalaysanna garab qabtaan haddaan isdul taago xaaladda dalka uu marayo in ceelasha batroolkaah ee ku yaalla soomaaliya macaadinta iyo kalluunka badaheenna dhex ceegaaga la boobo baddana lagu wareejiyo gumaystaha kenya iyo etoobiya in dalka laga hirgeliyo dowlad kusheeg u taagan hirgelinta qorshaha saliibiyiinta iyo awood ciidan oo ilaalisa masaalixdooda ajandahooda gumaysina u meel marisa maraykanka iyo ingiriisku waxay doonayaan waxay doonayaan inaan gumaysiga saliibiyiinta afrikaanka ah ee kenya iyo etoobiya ugu horreeyaan aan iska dulqaadin waxay doonayaan inaan gardarradooda iyo gaboodfallada ay har iyo habeen ummaddeenna kula kacaan aqbalno oo marna aanan ka gubanoo ka gelgelan si ay dalka ula wareegaan dadkiisana dusha uga rartaan waa dimuquraadiyadda aan ku dhisnayn cadaalad iyo hufnaan balse ku dhisan hannaanka aqlabiyadda una hoggaansan hadba aqlabiyaddu waxay hawaysato hiyigeeduna raaco sharcigaasoo aanan marna aqbalayn taswiye iyo tanaasul masdarkiisuna yahay kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam in ummaddan muslimka ah ee cadaawuhu kala qoqobay qoloqolana u kala qeybiyey laysku soo dumo in la dhowra hantida ummadda muslimka ah si ay u gaarto isku filnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karto haymannada saliibiyiinta nooc walba oo ay yihiin in ummaddan dadkeedii la laayey dalkeediina la xaraashay hantideediina la boobay lagu baraarujiyo inay cadowga saliibiga ah iyo dabadhilifyadiisa la dagaalamaan iskana dulqaadaan waxaan ummaddeenna muslimka ah ku wargelinaynaa in mujaahidiintu ka soo horjeedaan gaashaankana u daruurayaan go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamad kusheegga caalamiga ah ee ku saabsan loolanka badda soomaaliya ka taagan waxaan caalamka u sheegaynaa in badaheennu ahayn kuwo gorgortan aan ka gelayno martina uguma noqonayno dowlado shisheeye waxaana laga rabaa ummaddeenna muslimka ah inay ku baraarugto in kenya ay soo liqday dhul baaxaddiisu weyn yahay ka hor inta aysan badda u hanqaltaagin etoobiyana waatan hadda loo saxiixay dekado dhowr ah dalkuna wuxuu ku socdaa in la wada xaraasho haddaydan ka hortegin mujaahidiintana waxaan leeyahay allah wuxuu idinka dhex doortay ummadda wuxuuna idinku karaameeyey inaad u istaagtaan difaaca diintiisa